iyadoo goordha uu soo uu soo gabagaboobay kulan ay wada yeesheen wafdiga uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid iyo sidoo kale gudoominka dhaqanka gobolka hiiraan islamarkaana saacado badan qaatay ayaa aysan ilaa hadda aysan jirin cidka xaafadda ugu hadashay kulankaasi wixii kasoo baxay hayeeshee warar hoose ayaa sheegaya in kulankii uu fashil uu kusoo dhammaaday ay wada yeesheen ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo sidoo kale gudoominka dhaqanka gobolka hiiraan wararku waxay intaasi ku darayaan in goobabka dhaqanku ay sheegeen in gobol loo fidiyo bilaha degan gobolka hiiraan oo ay ku heshiiyaan ayagu kadibna loo gudbo wixii wada hadal ah iyo sidoo kale in maxay atay gobolka hiiraan uu la mid noqdo sideedii gobol ee soomaaliya oo asaga laba loo qeybiyo islamarkaana asigoo laba ah uu ka qayb galo shirka maamul sameynta gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe waa gartay ee kolley odayaashu iyo ra-iisul wasaaraha wakhti badan bay kulansanaayeen odayaasha qudhoodu haddii aada la hadasheen maxay idiin sheegeen odayaasha oo aan wax ka weydiinay noogama aysan hadlin maxaa yeeshee warar ayaa sheegaya in ra-iisul qudhoodu ay dib ay isugu laabteen si ay ugu wada hadlaan arrintani oo ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu soo hordhigay islamarkaana ay dib ugu soo laabtaan mar kale inay kulmaan wafdigu hogaaminaya ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale duubabka dhaqanka weliba waxaa soconaya kulamo ay wada leeyihiin ugaasyada dhaqanka gobolka oo ay ugu wada hadlayaan arrintani iyo sidii ay waxay ku fasali lahaayeen hayeeshee weli saxaafadda looma soo bandhigin laakiin waxaa muuqata in shirka uu dib uu u furmayo ilaa iyo galabta islamarkaana soo baxaan kulanka yeelanayaan odayaasha dhaqanka